halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadi doonaa dhegaystayaal casharadii aynu ka soo xiganaynay kitaabkii nebi caamos oo ahaa nin ilaah farriin uu ugu soo dhiibay boqortooyadii waqooyi xilli ay ku baraadheen howlahooda laakiin haddana ilaah ay ka dheeraadeen nebi caamos ma ahayn nin la mid ah culimmadii waxbaratay ee wakhtigiisa wuxuuse ahaa nin uu ka dhex shaqaynayo ruuxa quduuska ah ee ilaah mar uu la hadlayey dadka reer banu israa'iil ayaa nebigu wuxuu iyaga garansiinayaa waxa ku soo socda oo ah in magaalada la burburin doono wuxuuse u sii sheegayaa in dembiyadooda aawadood ilaah uu burburin doono magaalada baytel intii aannu burburka ku dhicin qaranka ayaa waxaa dadkii lagu wargelinayaa inay ilaah u soo leexdaan si bal wax cun ay uga badbaadaan waxyaabaha nebigu uu kula hadlayo reer banu israa'iil waa waxyaabo caam ah oo quseeya qaran waliba wuxuuna leeyahay sida ku qoran kitaabkii caamoos cutubka shanaad aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban waxaa nebigu uu leeyahay iyadoo ruuxa quduuska ahi uu ka dul hadlayo wanaagga doondoona sharkase ha doondoonina aad noolaataane oo sidaasuu rabbiga ah ilaaha ciidamadu idinla jiri doonaa sidaad u tiraahdeen sharka nabcaada oo wanaagga jeclaada oo caddaalad iridda ku sameeya waayo waxaa suurtooda in rabbiga ah ilaaha ciidamadu uu u roonaado kuwa reer yuusuf ka haray
masiixi arkoo xamdi bay ku waajibay calayba masiixi arkoo xamdi bay ku waajibay calayba masiixi arkoo xamdi bay ku waajibay calayba masiixi arkoo xamdi bay ku waajibay xaakinkan xusuusanahu xamdi bay gu waajibay calayba masiixi arkoo xamdi bay ku waajibay jannada lasuu xarmado xamdi bay gu waajibay calayba masiixi arkoo xamdi bay ku waajibay la xisaabin maya biro xamdi bay gu waajibay calayba masiixi arkoo xamdi bay ku waajibay calayba masiixi arkoo xamdi bay ku waajibay markiina ugu dambaysay dhegaystayaal waxaannu ku jirnay meeriska cutubka siddeedaad ee kitaabkii nebi caamos aayaddiisa labaad markaasoo nebigu uu lahaa oo wuxuu igu yidhi caamosow maxad aragtaa oo anna waxaan idhi waxaan arkaa sambiil midho bisulu ka buuxaan markaasaa rabbigu wuxuu igu yidhi dadkayga israa'iil dhammaadkoodii baa yimid oo anigu mar dambe iyaga iska dhaafi maayo haddaba wacdiskii nebi caamos waa la diiday waxaana ilaah u goostay in xukun uu saaro reer banu israa'iil sababtaasi aawadeed ayaa masiixu uu u diray xertiisa inay dunida warka wanaagsan ee injiilka ku wacdiyaan haddii warka wanaagsan ee injiilka dadka lagu wacdiyo insaanka xukun ku imaan maayo laakiin waxaa la helayaa badbaado daa'iman ah haddaba haddii aynu nahay wacdiyaasha masiixa waa inaynu u guntannaa wixii masiixa uu inaga doonayey waana inaan ku wacdinno hadallada ilaah haddaan caawa horay uga sii soconno halkii aynu habeenkii dhoweed ku dhaafnay meeriska cutubka siddeedaad ayaannu caawa ka bilaabaynaa aayadda saddexaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay maalintaasi gabayada macbudku wuxuu ahaan doonaa baroor oo waxaa jiri doona meydad badan oo meel kasta aamusnaan baa loogu tuuri doonaa haddaba halkii ilaah lagu ammaani jiray waxaa loo beddelayaa meel murugo iyo oohin meeshii farxaddana waxaa loo beddelayaa meel dadku ay ku baroortaan dadka la laayay ayaa wuxuu ku daadsanaanayaa meel waliba waana waxyi dhegaysigiisa aad iyo aad uu u xanuun badan yahay oo kuwa maalinta xukunka gaaraana way halligmi doonaan haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka siddeedaad ayaannu haatan idin akhriyaynaa aayadda afaraad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan soo socota bal maqla kuwiinna saboolka baahan liqow oo xataa masaakiinta dalka baabi'iyow wuxuu ilaah iminka la hadlayaa kuwa masaakiinta sida xun ula macaamilooda ama ula dhaqma inkastoo aynu isla arrinkaasi horay uga hadalnay ayaan iminka dareensanahay sida ay u ahmiyad ballaaran tahay inaan isla garanno sida ilaah uu u eegayo ama uu uga fikiro masaakiinta dunidan waxaan haddaba khibrad u leeyahay ama soo arkay nolosha fakhriga aabbahay wuxuu ahaa shaqaale joornaati ku shaqeeya markii biilka dukaanka uu bixiyo mararka qaarkood shilin uma soo hari jirin welibana markii aan afar iyo toban jirka ahaa ayaa aabbahay uu dhintay waxayna taasu igu kalliftay inaan hooyaday iyo walaashayba u xamaalo intii aan ku jiray xamaalka hooyaday iyo walaashay ayaan helay baaqa ah inaan ilaah u adeego dabadeedna wax baa lay baray khibradahaas ila soo gudboonaaday ayaan arkay sida loogu baahan yahay in la taageero masaakiinta waxaase baryahan batay dad isku sheegaya inay masaakiinta caawiyaan ama ay u adeegaan laakiin wixii masaakiinta loo soo diro iyaga qudhooda ayaa isticmaala barnaamijyadaas oo kale waa kuwo ay tahay inaan la taageerin qofka miskiinka ah waxaa lagu taageeraa waxbarasho laakiin ma ahan in lacag badan isagoo aan shaqaynin faraqa loogu shubo qofka miskiinka ah ee ilaah caafimaadka siiyey waa inuu noqdaa nin jecel inuu xamaasho soomaaliduna waxay tidhaahdaa shaqaa sharaf leh waxaase jira kuwo u arka in shaqadu ay tahay wax reer baadiyayaasha ay iska leeyihiin waxay la tahay in ninka reer magaalka ahu uu turuufo iyo been ku noolaado laakiin haddii ay shaqadu tahay mid dhib badan ay iska leeyihiin reer baadiyayaasha oo qura fikraddaasina waa mid khaldan waayo ruuxa bini'aadanka ahi haddii uusan shaqaysan baryootan buu ku dambaynayaa waxaan xusuustaa buugaagtii af soomaaliga ee la qori jiray toddobaatameeyadii markii howl iyo hantiwadaaggu uu xoogga lahaa waxaa sheekooyinkaasi mid ka mid ah ku qornaa nin la odhan jiray calimmashaqayste ugu dambayntii calimashaqayste da'baa ka daba timid maadaama uu turuufo iyo been haatan lacag ku helaynin ayaa waxay dani ka geen weysay inuu tuugsado tuugsiguna waa waxa qofka soomaaliga ah uu aad iyo aad u necab yahay maalintii dambe ayaa nin ay isgaran jireen uu baryey markaasaa ninkii gacanta uu u saaray hal shilin oo wuxuu ku yidhi calimo shaqayste walaalow jiifkan jiif baa kaaga horreeyey haddaan ku soo noqonno meeriska cutubka siddeedaad ayaannu iminkaba dib ugu noqonaynaa aayaddii afraad oo waxaannu la akhrinaynaa aayadda shanaad haddii kale aayadda afraad keligeed macnaha soo saari mayso waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan bal maqla kuwiinna saboolka baahan liqow oo xataa masaakiinta dalka baabi'iyow oo leh goormuu dayaxa cusubuu dhammaan doonaa aan haruurka iibinne sabtiduse goormay na dhaafaysaa aannu sarreenka soo saarne idinkoo miskiinka ee faah yaraynaya oo miisaanka shaqalkana weynaynaya kafadahana khiyaano ku beenaynaya waxaan filayaa inaad garateen qaabkii khiyaanada lahaa ee dadkii israa'iil waa kuwa waqooyiga deggane waxay xadi jireen miisaanka haddii aad ku tidhaahdo nuskiilo bur ah isii waxay ku siinayaan rubac iyo tumun haddii aad dahab wadato oo aad cunto ku dhaafsanayso ama beddelanaysana waxay kordhinayaan miisaanka si dahabkaagu lacag yar uu kugu gooyo waxay kaloo dharari jireen maalmaha sabtida oo waxay aad u jeclaayeen inay baayac mushtarkooda ku sii jiraan oo si aan kala go' lahayn ay lacagta u tabcaan waa isla sida kuwa wakhtigeenna ku badan dalka oo dadka ku khiyaameeya miisaanka iyo kuwa marka timirta loogu soo dhiibo dadka masaakiinta ah suuqyada ka iibiya oo cunnadii ay ka soo qaadeen qolyaha deeqda bixiya ka sii iibiya suuqleyda ama ganacsatada haddaba reer banu israa'iil waxay baayac mushtarka keeni jireen macbudka oo goobaha wax lagu caabudo ayay beecasharadu ka socon jirtay halkaas ayaa brobosallada ama qorshayaasha lagu dhigi jiray ama lagu dejin jiray miyaanay haddaba wakhtigeennuna la mid ahayn kii waagaasi weli waxaannu dhegaystayaal hore idinku sii wadaynaa meeriska kitaabkii nebi caamos cutubka siddeedaad aayadda lixaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan si aannu masaakiinta lacag ugu iibsanno oo aannu saboolka baahanna laba kabood u siisanno oo aannu sarreenka xaabkiisa u iibinno waxyaabihii ay ka fakarayeen ayaa ilaah u sheegayaa oo waxay leeyihiin waxaannu iibsanaynaa dadka aan lacagta haysan oo waxaannu siisanaynaa lacag fara badan tusaale ahaan nin baa ceer noqonaya markaasuu ilmihii wax uu siiyo weynayaa waxaa suuqa jooga nin ka baayac mushtaray ilmaha cunnada loo waayey oo qofkii dhalay ayuu qaar ka mid ah ilmihiisa uga iibsanayaa xoogaa yar oo sarreen ah waa sarreenkii qashirka ahaa laakiin aan ahayn budada iyo saliidda iyaduna la midka ah oon fiicnayn haddaba waxay kaloo dadka masaakiinta ah ku iibsanayaan laba kabood oo ay siinayaan waalidkood waxay ahaayeen manaxayaal aan damiirkoodu shaqaynaynin markaa ciqaabtii ilaah uu soo diray ayaa iyana naxdin badnayd waxaa lagu xukumay magaalada ay ku nool yihiin kon qof in boqol qof loo reebo oo tan ay boqol qof ku nool yihiinna in toban qof oo keliya loo reebo dembiyadu way isku jireen ay galayaan in masaakiinta laba kabood lagu iibsadana waxay qayb ka ahayd dembiyadii badnaa ee ay galayeen taasoo loo ciqaabay aawadeed haddaan horey idinku sii wadno meeriska cutubka siddeedaad ayaannu dhegaystayaal iminkana idin akhriyaynaa aayadda toddobaad waxaana qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan rabbigu waa ku dhaartay weyninka reer yacquub oo wuxuu yidhi sida xaqiiqada ah aniga shuqulladooda midnaba ka iloobi maayo wanaagga yacquubna waxaa horseed u ah sayid ciise masiix rabbigu wuxuu ku dhaaranayaa sayid ciise masiix oo weli markaasi iyada ah aan soo daahirin ama aan dunida imaanin haddaba nidir ka sarreeya oo ilaah uu geli lahaa ma lahan haddaannu masiixiisa ku dhaaran waxaa markaasi rabbigu u raaciyey taas oo uu leeyahay bilxaqiiqa iloobi maayo shuqulkooda sidaannu horay ugu aragnay kitaabka ilaah iloobi maayo shuqulka mid waliba ee reer yacquub ah haddaba sidaan horay ugu soo aragnay kitaabkan ilaah marnaba iloobi maayo shuqulladeenna waxaanan idiin sheegnay in laga hor muuqan doono masiixa ilaah sida ku qoran warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka shanaad aayadda tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waayo dhammaanteen waa in laynaga wada muujiyo kursiga xukuumadda ee masiixa hortiisa in qof kasta uu helo siday ahaayeen waxyaalihii uu jidhka ku falay ha ahaadeen wanaag ama share haddaba wakhtigii nebi caamos ayaa dadka reer banu israa'iil ay badsadeen dembiyada loo ciqaabi lahaa maalinta carada ee ilaah haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka siddeedaad ayaannu horay idinku akhrinaynaa aayadda siddeedaad waxaana qoran sida tan tan daraaddeed miyaan dhulka la gariiri doonin oo mid kasta oo degganuna miyuusan barooran doonin haa oo dhammaantiis wuxuu u kici doonaa sida webiga oo wuu rogrogman doonaa dabadeedna wuxuu u degi doonaa sida webiga masar dadka qaarkii ayay la tahay in rogrogmashadaas la sheegay ay tahay dhulgariir waddanka ka dhacay taasoo nebigu uu inagula hadlay bilowgii kitaabka markaasoo u lahaa sida ku qoran aayadda koowaad ee cutubkan koowaad oo leh kuwan waa erayadii caamoos oo ka mid ahaa xoolo jirkii reerta qooca iyo wixii uu arkay oo ku saabsanaa dalka israa'iil wakhtigii uu cusyah dalka yuhuuddah boqorka ka ahaa iyo wakhtigii uu yarabcaam inayo aash dalka israa'iil boqorka ka ahaa muddo laba sannadood ka horraysay dhulgariirkii waxaa kaloo qidcada kore ay ka micno tahay in ilaah balaayooyin uu ku soo ridi doono waxaanan ku arki doonnaa balaayooyinka iyo masiibooyinka cutubka kan inoogu xiga haddaba waxaannu horay u soo barannay haddii ilaah wax sii sheego ha ahaado kheyr imaanaya ama balaayo imaanaysa eh dalkana way saamayn jirtay oo balaayooyinka soo socdana dhulka reer banu israa'iil iyo dadkaba way saamaynaysaa haddaba dhulka reer banu israa'iil weli waxaa saaran ciqaabtii welina dhulka baraka ma laha waxaa jira waxiyo looga hadlay in ilaah uu soo booqan doono reer banu israa'iil oo waxaa jiri doona kheyr iyo barako waxaa kaloo nebi caamos uu ka hadlayaa waxiyo quseeya maalinta rabbiga isla sida kan soo socda sida ku qoran cutubka siddeedaad aayadda sagaalaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay maalintaas waxaan ka dhigi doonaa in qorraxdu harkii dhacdo oo dhulkana maalin cad baan gudcur ka dhigi doonaa waxaa nebigu uu leeyahay maalintaasi waana maalinta rabbiga ee nebigu uu si xirfadaysan dadka ugu sheegayo waxaana maalintaasi iyada ah ay qusaysaa ama saamaysaa wakhtiga dhibka weyn dunida uu ka jiro maalintu waxay ka bilaabanaysaa habeen marka waxaanay ku soo dhammaanaysaa iftiin iyo caddo buuxda nebi caamos wuxuu ina siinayaa waxiyo waaweyn oo isku dhex jira oo quseeya wakhtiga mustaqbalka maalinta rabbiga weli ma imaan oo lama arag iyadoo qorraxdu ay dhacday duhurkii ilaa maalinka maanta ah markii uu qoray waxyigan ayaa nebigu wuxuu waxyinayaa waxyaabo dhici doona mustaqbalka fog haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubka siddeedaad aayadda tobanaad waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan iidihiinnana waan u beddeli doonaa tacsi oo gabayadiinna oo dhanna baroorasho baan u beddeli doonaa oo waxaan ka dhigi doonaa in qof kasta jooniyad xidho oo madax kastana la xiidho oo waxaan ka dhigi doonaa sidii baroorasho wiil madi ah loogu baroorto oo dhammaadkeedana sidii maalin qaraar mar kale ayuu isla cutubkan ilaah ku leeyahay reer banu israa'iil waxaan gabayadiinna oo dhan ama farxaddiinna u beddeli doonaa baroorasho haddaba weli waa isla sidii oo heesaha farxad abaddan ah lagama helo waxaase laga helaa dhib iyo howkar iyo xanuun ugu dambaysta welibana qofka hodanka ma dhigaan sida halkanba laynoogu sheegayo waxaa kaloo nebigu uu leeyahay maalmihiinnu waxay idiin noqon doonaan sidii baroorasho wiil madi ah loogu baroorto oo dhammaadkeedana sidii maalin qaraar haddaba taasi waa dembiyadii dadkii ilaah ku caasiyey sidii loogu jawaabay ama loogu abaalguday haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka siddeedaad ayaannu idiin akhriyaynaa aayadda kow iyo tobanaad waxaana qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay bal eega waxaa imaan doona wakhti aan dalka abaar u soo diri doono mana ahaan doonto abaar cunto la waayo ama biyo loo oomo laakiinse waxay ahaan doontaa abaar la waayayo erayada rabbiga waxaa halkan ku qoran waxyi la yaab leh waxaana weeye kuwa aan qiimayn hadallada ilaah in laga maanici doono ama aan loo oggolaanaynin inay helaan hadalka rabbiga waxay samaynayaan shuruuc iyaga ha soo saaraan ama qolo kale ha soo saartee laakiin heli maayaan ama lahaan maayaan hadallada ilaaha nool ee keena badbaadada dunida marka waxaa loo baahan yahay in dadku aanay liidin hadallada ilaah markii laynagu wacdiyo waa inaynu si deg deg ah hadalladii ilaah ku aqbalno waxaa haddaba aad iyo aad ugu yar inta helaysa hadallada nool ee rabbiga oo baranaysa kitaabka quduuska ah waxaana taasi ugu wacan dhegaystayaal in dadkayagu ay gaashaanka u daruureen makhlidda hadalladii ilaah haddii kale kiniisado ayaa magaalada gudaheeda inooga dhisnaan lahaa oo innana waxaynu maalin waliba ka maqli lahayn hadalladii ilaah waddanka gudihiisa hadday ahaan lahayd ef emyada magaalada ama dugsiyada dad badan ayaa diidan in masiixa dadka lagu wacdiyo waxaase ilaah mahaddi ah inay jiraan khudbado ka socda hawada waxaana maanta badbaadaya dad badan oo soomaali ah iyadoo taasina ay ku timid danaynta dad soomaali ah iyo weliba kuwo kale oo aan soomaali ahayn balse masiixiyiin ah oo doonaya in dadkayagu ay maqlaan hadalladii ilaah haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka siddeedaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda laba-iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo waxay wareegi doonaan bad ilaa ka bad iyo waqooyi ilaa tan iyo bari oo waxay u ordi doonaan hore iyo dib iyagoo doondoonaya ereyga rabbiga oo mana ay heli doonaan innaba haddaba dadkii dhibaatadu ay soo gaartay ee reer banu israa'iil waxaa lagu salladay inay dhulka warwareegaan iyagoo baadigoobaya hadalladii ilaah balse waxaa la leeyahay ma heli doonaan marka ay sidaasi tahay ilaah wuxuu siiyey dadkiisa uu jecel yahay hadalladiisa uu u soo marinayo nebiyada laakiin way diideen oo welibana way silciyeen oo qaar ka mid ahna way dileen haatan waxaa soo degay mid ka mid ah ciqaabtii ilaah waxaana weeye inuu dadkii ka aamusay waxaa haddaba dadkayaga markii aynu eegno ka jira abaar qusaysa hadalladii ilaah waxaa aad u yar kuwa haysta kitaabka quduuska ah ee baibalka dadkuna dooni maayaan inay macdaarada ka soo furtaan kitaabkaasi baibalka waayo maba garanayaan anfaca uu noloshooda u leeyahay haddii loo sheegi lahaana dhegaysan maayaan kuwa u sheegaya weliba soomaalida keliya ma ahan ee waxaa jira dalal fara badan oo aan laga qiimaynin hadalladii ilaah ee nool waxaana iyaga oo dhan saaran ciqaabta ilaah haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka siddeedaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo maalintaas ayaa bikradaha qurqurxoon iyo barbaaraduba oon daraaddiis loo itaal darnaan doonaa waxaa ilaah uu sii waxyiinayaa haddaba in dhallinyarada oo ah lafdhabarta dhaqaalaha waddan waliba ay dhici doonaan oo waxay u dhammaanayaan garasho la'aantooda hadalladii ilaah waxaa haatan soo dhammaanaya cutubka siddeedaad waxaanan idin akhriyaynaa aayadda afar iyo tobanaad waxaana qoran sida tan kuwa ku dhaarta dembiga samaariya oo yidhaahda daanow waxaan ku dhaartay ilaahaaga oo waxaan ku dhaartay jidka bi'irshabec way dhici doonaan oo mar dambena sooma ay kici doonaan waxaa kuwaasi la mid ah kuwa isku sheega inay waddaniyin yihiin oo ku heesa heeska sida haddii aanan dalkaygow dhuux cadaawa kuu karin haddii aanan dhaxantiyo milicdaba u dheereen soomaali kama dhalan maxaa micno ah oo ku jira in dhul lagu dhaarto oo haddana la iloobo ilaahi dunida uumay reer banu israa'iil waxaa iminka loo ciqaabayaa inay dhul ku dhaarteen iyagoo weliba dembiilayaal ah
xalaquda qaanahayo xamdi bay ku waajibayeen xadhiggii ibliiska jaro xamdi bay ku waajibayeen xaabidkii allah noqdayo xamdi bay ku waajibayeen quduska xiriirinayo xamdi bay ku waajibayeen xaakinkan xusuusanaho xamdi bay ku waajibayeen jannada lasoo xarmado xamdi bay ku waajibayeen la xisaabin maya biro xamdi bay ku waajibayeen
sareeyo masiixow samawada haguudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salug laqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug laqwi halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin